maanta oo ay taariikhdu tahay lixda sebtembar golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee onlf golaha ayaa ugu horrayn warbixin ka dhagaystay hay-adaha amniga ee la xidhiira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee onlf waxayna sheegeen inuu abaabulayey fala lid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argixisada ee al-shabaab warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiiradu inay ka doodaan falanqeeyaan eegaanna dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan wasaaradda cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhagaystay ee goluhu ka siisay ee ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wada galeen dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda federaalk etoobiya golaha waxaa la hor keenay nuqolka heshiisyo ee dowladda federaalk soomaaliya ee horey ula gashay dowladda etoobiya ee toddobadii juun kaasoo dhanka soomaaliya uu u saxeexay wasiiru dowlihii markaas madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed salaad ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda onlf inay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah waxaa sidoo kale la hor keenay golaha wasiirada heshiis la saxiixay labadii mey oo ay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda federaalka etoobiya ee ku heshiiyeen in ay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka nabaddiidka iyo argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonnida labada dal heshiiskan isaga ah ee labadii mey waxaa markaas dowladdii federaalka u saxiixay wasiirkii hore boostada isgaarsiinta mudane maxamed jaamac mursal geelle iyo mudane cabdikariin xuseen guuleed qodobada heshiiskaas oo kuwa ugu muhiimsan ay ahaayeen in si buuxda aan isaga kaashanno la dagaalanka iyo ciribtirka kooxaha argixisada ah gaar ahaan al-shabaab iyo onlf dood dheer kadib golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen arrimahan kow in siyaasadda dowladda federaalku ay tahay mid ku qotanta iskaashi dalalka geeska afrika ah xoojinaysana nabad kuwada noolaanshaha mandaqadda xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga islamarkaasna aan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya loo oggolayn in jabhado hubaysan ama kooxo argagixiso ah ay gabbaad ka dhigtaan labo golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shakhsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubaysan ee onlf islamarkaasna uu fala lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga soomaaliya iyo mandaqadda iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argagixisada ee al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka cayaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadaynta mandaqadda si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka dowladda federaalk soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada waddamada dariska ah ee jabuuti kenya etoobiya burundi iyo uganda ay si hagarla'aana uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta afar goluhu wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda federaalk etoobiya ay kala saxiixdeen sida heshiiskii toddobadii juun iyo heshiiskii labadii mey oo tilmaamaya in dhan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabad kuwada noolaanshaha mandaqadda heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan kood in cadowga labada dhinac ee al-shabaab iyo jabhadda onlf ay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal ay iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan shan waxaa reeban islamarkaasna mamnuuca in jamhuuriyadda soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubaysanba ka dhigtaan gabbaad ay dagaalada iyo colaadaha ka hurinayaan oo ay kaga duulaan waddamada jaarka ah lix dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ka qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubaysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxa argagixiso ah iyagoo maleegaya fala lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo waddamada jaarka ah toddobo qodobka ugu dambeeya xukuumadda federaalk soomaaliya waxay dib u eegis ku samaynaysaa heshiisyadii ay dowladdii hore gashay si qabyatir loogu sameeyo wixii daloolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka dhammaad aad iyo aad umahadsantihiin